sheeh cabdullaahi sheeh maxamed rooble wuxuu ku dhashay degmada bardaale gobolka bay ee kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ayuu meesha ku dhashay sheeh cabdullaahi sheeh maxamed rooble wuxuu ahaa gudoomiyii iskaashitooyinka bay bakool iyo gede helayay dowladii kacaanka soomaaliyeed maxamed siyaad bare kabacdi kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii aabiis dhintay ayaa loo magacaabay jagada walaayadii aabish loo magacaabay dowladda markaasuu ka tegey waa nin sheekh ah wax kusoo bartay wadamo ay ka yihiin iraaq iyo wadankaas masar waa nin aqoon-yahan ah oo diinta islaamka aada u bartay uu ahaa aabiisna sheekh maxamed rooblaan dii jiray nin sheekh oo oo goboladan oo koonfureed ilaa soomaali sheeko ah ilaa hargeysa meel kasta ay xertiisa joogaan kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii jagada soo ula wareegay intaas dariiqadii siga hogaaminayay wadamo badan oo africa iyo yurub uu tegay oo dariiqada ay herti jiraan mar dhawaada nairobi u kiyimid abaana wuxuu joogay xamar hargeysuun markii shabaabka wadanka soo galeen sheekh maxamed rooble aabihiis lafiis la bixiyey waa uu cararay hargeysuu joogay hargeysuu soo joogi waayo xamar u yimid hadda shalay xamara saas ugu dilay ma garatay
waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dariiqada sheekh cabdulaahi oo hogaamin jiray maxaa la dhahaa magaceeda
dariiqada si qaadiriya waay dariiqada qaadiriyaa la dhahaa sheekh cabdulaahi dariiqada hogaamin jiray qaadiriyaa la dhahaa qaadiriyooyinkaas farqo badan leh markaana dariiqada oo isaga hogaaminayo waay waxay xoog ku leedahay goboladan oo layidhahdo caata jubba iyo baasta jubba ay u badan yihiin laakiin ilaa hargeysa iyo boosaato dhulkaana xer badanaa ka joogto laakiin dariiqo aada u weyn oo sheekh maxamed rooble lahaa uu hogaaminayey burbu ilaa burbur sideetan iyo kun sagaal boqol sideetan iyo sideetan intii laga soo bilaabo waagatay dhaxdeen dariiqadaasoo hogaaminaya ma garan
waa gartay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo halkee lagu dilay sheekha sideena loo dilay
sheekha waxaa lagu dilay habeen hore meel oo xadaro ka jirta uu soo seexday oo tareedish ah xirta degan yihiin marka subaxi markuu soo baxay isagoo meesha tabeelaha weyn meesha laa markii lasoo dhaafay kuwa mootooyinkan oo dhugdhugleyda ah labada lugood mootadaas wataana ka hor yimid marka baabuurka hoogaa meel godu ku dhacay waa tagtay baabuurkay kusoo horgooyeen marka baabuurka istaagay waa soo degeen saddex badoo madaxa ugu dhifteen ma mootadooda ay ku laabteen marka baabuur oo saaraa oo baabuurta shacabka miyay kala degeen mase baabuur gaara baabuur isigi lahaa baabuur isigi lahaa u saarnaa oo nuuha ah isaga hor u fadiyey laba qofood midaal adi isaga la dhashay iyo mid adeer u yahayna gadaala jireen mid daraawala isaga la dhashay u waday afartooda ay ahaayeen marka jidka muqdisho iyo afgoy udhexeeya lagu dilay a tareedishiga tareedishigu soo seexday habeen tareedishu soo seexday habeenkii meesha hos jiray subaxi markuu soo baxay ay kasoo dabagaleen markaadi meel baabuurka meel goda markuu ku dhacaayay ay ay baabuurka intay kusoo hordadmeen markii baabuurka istaagay ba ay soo degeen marka iyakana ba nin dad aadi ay umalaynayeen mid saddex badood ay ku dhufteen waana baxeen marka dadkii dad weligood dad la dila ay arkay ma ahayn dad iska waaba iska qalqaleen markuu dhimanayay sheekha meequu jira allah u naxariistee sideetan iyo shan sana
waa gartay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo ceelasha biyahana waxa uu ku lahaa xarun oo dadka ay ku bartaan diinta islaamka sida qur-aanka iyo tafsiirka taa ma jirta a waa jirtaa meesha ceelas saddex jee oo kuleeyahay afgooyna meel uu kuleeyahay dariiqada daydhaban saas waaye xarun weyn oo ogoonata ku jirta ku lahaa marka hoolaha dhan uu isku haayay marka ilaahay maqaati sawir alaa nigsiya marka saas waa shalay lagu jiray ma garatay annaka hadda waxaan kaala soo hadlayaa degmada bardaale shalay diyaarada u koreynay meesha dariiqada aheeda kusoo caas
wa waa gartay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo saddexda xarumood ee aanoo sheegtay ee baydhabo iyo afgooye iyo ceelasha biyaha ku kala yaala diinta islaamka lagu baranayay qur-aanka iyo tafsiirka iyo axaadiista ma la garanayaa tirada ka aflaxday shiikha barashada cilmiga diinta islaamka iyo sidoo kale dadka hadda baranayay
dadka hadda baranaya baydhabo waxaa ku jirta ugu yaraan ilaa boqol iyo konton oo aqoon oo aabi lahayn oo caruur ah a dadka ka hadlaya kubanaana lagu qiyaasaa ninkaan ilaa dariiqada loo dhiibaba dad dadu diin maraayo hool kale wirigiisa ga kale ma qaban marka howshaasuu ku jiray hadda dadka hadda dadka hadda waxaa kusoo wacaayo dadkii oo ilmaha meesha ka joogeen iyo dadkii dhan iyo ehladii iyo wixii waxay leeyihiin yaa wax noo qabanayo sheekha haddii naga dhintid boon sheeka booskiis waa la buuhin doonaa insha allah iska sabraa hadda leenahay magaran
waa gartay marka waxaa kale oo ii sheegtay inay jirtay xarun eh, caruur agoon ay ku xareysnaayeen oo ku taalla gobolka baay oo sheikha uu gacanta ku hayay bal caruurtaas iyo siday ku yimaadeen eh, haddii uu korinayay faahfaahin naga sii
maaya caruurta wuxuu ku korinaya caruurta dadkaan oo ah, dadkaan oo caqiidadooda ay faajidada tahay ilmihii ay ruursanayaan caqiidadii ay ka bedelayaan marka ah, dadkii ogow dadkii xirtii waaweyna wax la baraya maahan ilmahan in wax la baro diinta islaamka la faasirsay dadkii dadka ay ugu nabad galaan dadkana ay u anfacaan qorshahaasoo ku yimid ma garatay
wa waa gartay marka qorshahaasuu ku yimid dadkaan maanaha hadda ilmihii waxay ku sameynayaan adigaa aragtay kuwan alqaa'idada iyo itixaadkan iyo waxaan ilmihii intay kolleejooyin geeyaan caqiida faasiday u sheegayaan marka ilmahaan in laga badbaadiyo qorshaha hadduu inuu kubanaan wixii ilmaha gobolada dhan in meel laisku keeno uu qorshihiis hadda ku jiray hoosaasuu wada
wa waa gartay marka eh, muddo intee la eg ayuu eh, howsha faafinta diinta islaamka kusoo dhex jiray sheekh cabdullaahi
adigiina horta aabihiisaaba diinta faafinayay intaas waa kusoo dhex jiray laakiin isagii markuu walaayada la wareego waxaa lagu joogaa muddo soddon iyo shan sanaa lagu joogaa markuu walaayada la wareego dariiqada la wareegay laakiin dariiqada isigaaba ku dhashayba diinta isagoo la faafinayo u dhashay marka aabihiis markuu dhintay dariiqada la wareegay isagana hadda bara- bara- barnaamijkii hore ee ahaa dariiqooyinka waa in la bedelo hadda oo haro aqoomaa la furo oo barnaamijkaas oo diinta meesha laga faafiyo oo oo dadkan caqiidadooda ilmahan caqiidadooda la bedelayo in caqiidadooda la saxo oo qorshaheeda bilaabay
waa gartay dhan kale waxaa iga warantaa eh, waxaa igu maqaalaa in eh, sheekh cabdulaahi aabihiis oo la dhihi jiray sheekh maxamed asna allah u naxariistee oo ku aasnaa eh, gobolka baay in meydkiisi horey argagixisadu ay ula baxeen oo qabrigiisi ay faageen arrintaa maxaa ka jira ama iga sheegi kartaa
arrintaas waa jirtaa labada kun iyo sagaalkii eh, bishii lixaad ay toban tahay sheekhaasrool wuxuu ku duuraa degmada berdaale meel shan kilomitr u jirta oo dariiqa ah oo isiga lahaa meeshay kala baxeen ilaa iyo toban sheekh oo reer Ber- berdaale ay ka bixiyeen qaar bay dhaway ka bixiyeen mashaaikhdaas la bixiyo ku jiray ma garat mashaaikhdaasuu ku jiray markii dambena markii dambena waxaa la sameeyey markii dambena waxay dhaheen eh, dad oo hoos inti laga haadiy waxay dhaheen dadkii miidadkii waa haynaa ninkii lacag leha naga gato kadib miidkii waa lasoo gaday dibaa loogu soo gaday waa meeshiisaa lagu caaseedan Eh, shabaabkiyaa dib meydkii looga gata miya ah meeqaa laga siiyey marka eh, meydkaas adiga ogaantaada
afar kun iyo toddoba boqol oo dollar afar kun iyo toddoba boqol oo dollar ayaa looga gatay meydka sheekh maxamed oo ay qabriga kala baxeen eh, markii dambena ay ku gorgortameen marka halkee lagu aasay sheekh maxamed adiga ogaantaada
ma meel iyo ka eh, haddana waa bixinayaan meel iyo ka kasaynaa lagu caasay ma garan
haa meelayse ayaga aqoonina hadda uu ku aasan yahay ah
Wa- waa garta marka eh, sababta ay u bixiyeen ama meydka ay ula baxeen ma idiin sheegan adinka waxay dhaheen ninkan waa waa lasu imaanay dadka isu imaanay waa la aabuday dhaheen dadki la aabuday dhan ilaa sheekh wisul qaadiriya ay bixiyeen marka wisul soomaali la aabuday dhanna bixinaynay dhaheen ma garan wa- waa gartay eh, dhinaca kale markaan usoo laabtay sheekh cabdulaahi hadda eh, wax caruura oo asagu uu ka dhintay ama qoysasa miyaa jira ah waxaa ka dhintay saddex caruur ah saddex wiil iyo saddex gabdhood oo ka dhintay wiil hadda nool oo isa ka dhintay waayo ilmihiisa waa kala maqan yihiin mid maraykanuu jiraa midna yurubtaanuu jiraa midna wadankuu joogaa marka ilmihii saas ay hayaan lix ilmood oo ka dhintay saddex gabdhood iyo saddex wiil